dusheeniyo ragga dayaxa haysaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga u dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemayn
nabad dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle goorahan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waxaan ugu talagalnay inuu kaalin ka qaato korriimada wacyiga guud ee bulshada soomaaliyeed waxaana kol walba ugu kurgalnaa mowduucan u aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo sida magaciisa kaaga dhadhamaysana waa mid aan golaha ku keenno marti inala gorfaysa hadba ciwaanka miiska inoo saaran toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa caqabadaha ay wajahayaan dhallinteenna iyo fursadaha horyaalla waxaa inala falaqaynaya martida kale ah yaxyo sigane oo ka mid ah dhallinta muqdisho kaafiyo gaani oo reer kismaayo ah iyo cabdulqaadir xasan oo ka mid ah dhallinta ku nool magaalada gaalkacyo farsamadu waa ibraahim cali tebinta iyo soo saaristuna waa anigoo sacdiye nuur ah ee soo dhowaada saaxiibayaal
muwaadin cadow aan muuqan ayaa yimid karoona keligaa kuguma ahan halis hadha yalsan hana aqbalin inuu si fudud kuugu soo tallaabo qaado absaab ku meero sanitaysor inta aad heli karto aad uga foojignow kulammada iyo in aad fadhi kudirirka badiso joog gurigaada iskaa isku karantiil haddii aad isku aragto calaamadaha lagu yaqaan inta aad ka helayso gurmad caafimaad wadajiraan uga hortagno cadowgan aan muuqan ee maalin kasta soo ridanaya dadkeenna
hagaag inkastoo qaramada midoobe ay ku qeexdo dhallinyaranimada da'da u dhaxaysa shan iyo toban ilaa afar iyo labaatan jir haddana ma jirto mid loo wada dhan yahay oo dalalka caalamka qaarkood ayaa da'da dhallinyaranimada gaarsiiya ilaa soddon iyo shan jir markasta si kooban loo yidhaahdo waxaa lagu micnayn karaa dhallinyaranimo marxalad uu qofka kaga gudbayo ku tiirsanaanta waalidka amaba ruux kale oo uu u tallaabayo mid kale oo ka duwan waa waqti tamarta ugu badan uu leeyahay ruuxu waxa uu badi u madax bannaanaadaa qaadashada qaraarada taabanaya noloshiisa iyo xitaa shakhsiyaadka ku xeeran ee saameynaya noloshiisa waxa uu ka gudbaa waxbarashadii qasabka ahayd isagoo u gudba tu kale oo uu isaga wadagaya oo uu isaga wada ka yahay gaarigeeda waxa uuna raadiyaa shaqo tirokoob lagu soo beegay maalinta caalamiga ah ee dhallinyarada dunida oo soo baxay sanadkii labadii kun iyo labaatankii waxaa lagu sheegay in caalamka ay ku nool yihiin qiyaastii hal dhibic siddeed bilyan oo ruux oo dhallinyaro ah taas oo ka dhigan in in ka badan lix iyo toban boqolkiiba dadjooga dunidu yihiin dhallinyaro sagaashan boqolkiiba waxaa dhallinyaradaasi ay ku nool yihiin dalalka soo koraya kuwaas oo da-da ugu badani bulshooyinkoodu ay yihiin dhallinyaro waxaa ka mid ah dhallinyaradeenna inkastoo aanan tirakob rasmi ah laga hayn haddana waxaa la qiyaasaa in in ka badan toddobaatan boqolkiiba bulshada soomaaliyeed ay yihiin dhallinyaro haddaba iyadoo toddobaadkan la xusay maalinta dhallinyarada soomaaliyeed maxay yihiin caqabadaha ay wajahayaan dhallinteennu xilligan ma jiraan fursado horyaalla oo ay tahay inay ka faa'iidaystaan sideena uga faa'iidaysan karaan fursadaha caqabadahana uga gudbi karaan weydiimahaasi iyo kuwo kale ayaan toddobaadkan ku eegaynaa barnaamijka kaswadaag oo ay ila gorfeynayaan yaxyo sigane oo ka mid ah dhallinta ku nool caasimadda muqdisho bahda qaliinleydana ku jira kaafiyo gaani oo dhallinta kismaayo ka mid ah bahda qaliinleydana ku jirta iyo cabdulqaadir xasan oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug sidoo kalena ka mid ah bahda waxbarashada soo dhoweyn kadib waxaan weydiiyey waxa ay kaga dhigan tahay shan iyo tobanka meey maalinta dhallinyarada soomaaliyeed cabdulqaadir xasan ayaana ku bilaabaya
waayahay saadi waa mahadsan tahay dhammaan tiimka meesha ku jira dhammaantii waa mahadsantihiin aniga rayi ahaanteyda shan iyo tobanka mey runtii waa maalin ugu qaaliya waa maalin soomaaliya guud ahaan qaali ku ah khaasatan dhallinyarada ha yeeshee maalintaas siyaalaha siyaabaha oga faa'idaysano waxaan isdhihi karnaa qeybtood waa yani way baalmarsan yihiin sidii loogu talagalay tusaale ahaan waxaa dhacaysa maalintaas iyada maalin farxadeed ah maalintii dhalinyarada soomaaliya ah in marmarka qaar ay dhacdo imtixaantiyo ay dhacaan oo dhalinyarada iyagoo qayb dabaaldegayso qaybo kaletana ay sameeyaan waxyaalo kacadiyaal ah sida dil kufsi dhac iyo waxyaalo oo diinta hareer marsan oo kaleeto marka aniga maalintaasi runtii aad bay qaali igu tahay in badanna waan taageersanahay maalintaas in la xuso laakiin dhalinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay guud ahaantood ha ogaadaan maalintaas keligana ma ahane maalin kasta oo adduunka ka mid ah qaaligay nagu tahay marka saasaan leeyahay yaxye daahir soo dhawow shan iyo tobanka may maalinta dhalinyarada soomaaliyeed ka dhalinyaro ahaan maxay kaaga dhigan tahay
walaal sayda waa mahadsan taha adiga iyo radio xumila iyo walaalaha igala qayb galaya dooda shan iyo tobanka may waa astaan badudhig u ah dhalinyarada soomaaliyeed iyo guud ahaan dunida laakiin waa lagu kala aragti duwan yahay shan iyo tobanka may mas-uuliyadda ay xambaarsan tahay ayaa aragtida lagu kala duwan yahay annaga shan iyo tobanka may sida guud dhalinyarada la xusaa si gaar ah annaga waxaan xusanaa saddex iyo tobanka dhalinyarada ahay eswa la yiraahdo waxay halbeeg u ahaayeen badhiga asaaska iyo midnimada ummadda soomaaliyeed walow aan halalkaasi aan dood ka qabo laakiin si guud waxaan isku waafaqsanaa inay maalin astaan u ah dhalinyarada inay tahay oo la rabo si guud ummadda in looga shaqeeyo nabadda cadaaladda garsoorka isdhexgalka midnimada iyo quweynta wixii technicalis iyo farsamo ah waa laisla xallin karaa laakiin qadiyadda in laisla hogan yaha muhiima marka waa astaan aada ugu qaali ah aniga iyo adiga iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeedba
kaafiye gaani dhankaaga shan iyo tobanka may maalinta dhalinyarada soomaaliyeed maxay kaaga dhigan tahay
waa salaamantihiin dhammaantiin qarabtan sacdiyo iyo radio muhiimlaba umada celinaya dadaalka ay muujiyeen haddaad ka hadlo arrinta shan iyo tobanka may runtii qof kasta oo soomaali ah saameyn ay ku leedahay qof kasta oo soomaalina qof kasta oo soomaali ah saameyn bay ku leedahay waa maalin de in la xuse keliya aan ahayn laakiin xusid wax ka weynayn badan tahay xaqiiqata shan iyo toban dhalinyaro ah oo aqoon badan aan lahayn qabiil iskastoo iskastoo abaabulanin yaa waxay ka shaqeeyeen in ummad intaas la eg ay in ummad intaas la eg ay helaan xorriyad xaqiiqatan inkastoo dee xorriyaddooda marmarka qaarkood dadka ay shaka geliyaan soomaalida waktigan waxbaratay haddana waxay leeyihiin runtii wax looga abaalmariyo taalooyin loogu dhiso loogu duceeyo mar walbeeto xaqiiqatan wax aan maanta dhalinyarada soomaaliyeed ee cilmiga lahi aysan qaban lahayn ay qabteen waktigaas maantana annaga waa dareemeynaa annagoo b h d holder ah inaanan wax badan aanan ka bedeli karin dalkan kolley anaagtayda maalin qiimo lahay ka tahay mudana dee in aan ka sheekeyno wakti badan
marka aan halkaas uga gudubno waxa ay idinkaga dhigan tahay shan iyo tobanka may maalinta dhalinyarada soomaaliyeed maalmahan oo kale waxaa inta badan looga faa-iideystaa waxaa lagu soo bandhigaa hadba caqabadaha jira iyo fursadaha taagan haddii aan caqabadaha ku horumarno bal caqabadaha jira oo ay maanta dhalinyarada soomaaliyeed wajahayaan waa maxay hal iyo labo haddii aada noo soo qabato yaxyo sigane
walaal waa mahadsan tahay dhalinyaradu caqabadaha fara badan ayay waajahayaan waktigan la jooga waxaan ognahay bulsho markii raydkeeda ama korarkeeda ama koboceeda la eegaya waxaa laga eegaa majorityga meeshay u badan tahay halbeega codada ah dalkeena waxaa u badan dhalinyarada oo la yirahdo boqolkiiba toddobaatan iyo shan halka aad ka dareemayso siyaado horle inay yihiin hogaanka dalkana inay hayaan xagga caqabada haddaan usoo laabto waxa weeyaan walaalo dhalinyaradu janis waxay heleen badi inay wax bartaan laakiin waxbarashadeena ayaa ahayn mid ardaygii u siinaysaa kaalin in biri hadduu jaamacadda dhamaysto ama iskuolka uu dhamaysto dugsiga in uusan xifrad ku shaqaysan kar uusan helin ama uusan lagu barin xifrad ah inuu ku shaqaysan kara beri iskuolka hadduu ka baxo caqabada waxbarashada xagga naga haysatay ka mid tahay waxaa caqabada ah ka mid ah caqabadaha amni la-aanta oo qofka wuxuu wax wax ku noqdaa oo wax ku taraa waxa weeye waa amniga si guud iyo si gaarba dhalinyaradu waxay u tahriibayaan ama tacdiyaadka haweenka loo geysanayo ee u dhalanayo waxa weeye amaan la-aanta shaqo la-aanta dalkii resourcigiisii oo aan inta badan tacab la gelin oo qof kasta uu maanta uu dhalinyaro ah uu xoog iyo itaal iyo aqoon u ahaa dalkani uu kaga tahriibay sababaha keenayana waxa ay tahay in qofkii waxa lagu soo xulay inta badan ay tahay waxaan xasuustaa mid ka mid ah shabakadaha magaalada ka jira ayaa maalin howl u doontay ninka meesha systemka ah fadhiya magacayga anaa u isbeelin garaynayay dhahayay saas iyo saas saas u qor qof dhan oo batch holder ah ama master ah ama p h d holder ah tacab la geliyey ee aqoon la geliyey ee hanti la geliyey guri ayuu jiifa qofkii kale ee aan waxbaran laga yaabo in uu dalka uu musiibo ku ahaa oo ama uu dhib kasoo geystay si cadaalad ahna la rabay in loo maxkamadeeyo oo meelihii bulshada ilaheeda u ahaa ay hogaaminayaan taas ayaa waxay samaynaysaa in dhalinyaradu tahriibto in dhalinyaradu qaxdo in dhalinyaradu ay ku biiraan afkaaraha kala duwan in ay dhalinyaradu aysan helin dhaqaale ay wax ku fangaraysan karaan marka caqabadaha iyo wax ka badan walaalihii aan u hambeen doono ayaa jira laakiin inta intaa guud uu amniga kow ee u tahay ayaa haysata dhalinyarada soomaaliya
waa gartay bal cabdulqaadir xasan oo gaalkacyo joogaan markaan soo dhaweynayaa cabdulqaadir intaa uu sheegay yaxye ee caqabadaha ah maxaad raacinaysaa
walaal saacdi waa mahadsan tahay runtii yaxye uu mahadsan yahay si fiican ayuu u falanqeeyey anigana waxaan ku darayaa haddii la idinka leeyahay caqabado badan baa la haysta waa sax tusaale dhalinyarada soomaaliyeed waxay u istaageen shan iyo tobankii meyey kun sagaal boqol afartan saddexdii inay dalkooda xoreeyaan oo dhibaatada iyo guusaa ka dulqaadaan ha yeeshee culayska ama caqabada hadda haysata iyagoo intaas ku guulaysteen ayaa waxay tahay inaysan dalkii ay didaalkaas u sameeyeen juhdiga intaas lageliyeen aysan maanta ku haysan xorriyad madax banaani ah oo naftadooda aysan amaan uga helinin aysan ku helinin shaqo ku filan aysan ku haysanin haddii ilaahay ku yidmaayo sinaan iyo cadaalad oo aad aragtido markasta dhalinyaradii la dilahayo la kursanayo maxaan ku yidhahdaa markii qofku uu shaqo absugan marka qaar ay dhacayso in la yidhaahdo yuu yahay reehedel baa laga gudbayo mid kale la keenayo reehedel kale ah oo qofkii aqoonyahanka lagu tiirsanin aqoontiisii siduu yaxya sheegayba la samaynayo qof kale oo qofkii yani meeshaas qofka bawer ku leh qof cidiisa oo aan waxba baranin ayaa boos la keenaya adoo mudnaanta uu le iyadoo mudnaanta uu leeyahay qofkii wax bartay oo aqoonyahanka ahaa kan aan waxbaran laftiisa uu leeyahay xaquuq laakiin way kala duwan tahay oo xaquuqaadku way kala sareeyaan qof walba wuxuu leeyahay level wuxuu leeyahay yani wax isaga u gaar ah oo loo siiyey marka caqabadahan haystaa way badan yihiin sidoo kale soomaaliya waad aragteen dhalinyaradu iyagoo boqolkiiba toddobaatan shan ay ka yihiin ayay haddana guryahooda joogaan aysan siyaasadii participation ku lahayn iska qayb geli karin inta badanin aysan haddii family qabiil la dhaho aysan ku lahayn power marka way badan yihiin caqabaduhu dabcan waxaan u hambayn doonaa abayo walaashay kaafiyo
kaafiyo soo dhawow caqabadaha la sheegay iyo waxaad ku darayso
horta dhammaantiin waa baadsan tihiin caqabad maanta marka la dhaho waxa qofka loo geystay iyo wuxuu asaga isku geysta way kala yihiin tusaale ahaan qofka dhalinyarada ah maanta caqabada asaga shaksiyadiisa haysata marka dan bulshada ooga imaanayso laga tago midda shaksiyadiisa haysata waxaa kamid a kalsooni xumo qofka caafimaad buu baranayaa asagoo jaamacad kasoo qalanjibiyey ma raba dee hadduu neersin ahaa inuu neersinkiisa ku ekaado wuxuu rabaa bulshadiisa sareeya inuu ka biloobo u dhaho dee digri baa wataa inaa ugu yaraan agaasimo aa noqda sababtu wax u baranayay neersin buu ahaa tusaale ahaan neersinimadiisu waxay ahayd dadkan qofkan naqbaxaya inuu sabab u noqdo in uu noolaabo tusaale ahaan marka asagoo xirfadii uu rabay in uu bartay ku shaqeynin wuxuu rabaa shaqo kaloo xafiiseed inuu helo taasi waa mid tan kaleeto oo caqabad hoo aan dhalinyarada shaksiyadooda haysata waxaa kamid a oo u arko qof walba wuxuu rabaa macnihi level sare inuu kasoo bilaabo hadduu dhaqaalo bartay tusaale ahaan ama ganacsi uu bartay mar walba waxa ku qufulay inuu xafiis fadhiisto qorshihiisa ma aha inuu dib intuu u laabto uu dhaho maanta ganacsi baa baratay maxaa kuu qorshaysan inaad ganac aadafta ka horumarin kartaa saddex kun oo doolar inuu shirkadka amaahan karo qoyis qoyskiisa uu la nooliyo dhihi karo saddex kun oo doolar maanta haddaa isiisaan ganacsi noocaasa ku qabsanaya nabi calayi salaamna wuu amaanay dee ganacsiga qofka inuu waxiisa qabsado ay u tahay horumar waana shay dee nabigana u duceeyay calayhi salatu salaam shaksiyadiisana horumaraayo uuna kaga maarmaayo qofka cantiisa waxaa haysata dhalinyarada soomaaliyeed oo caqabad ayaga ah niyadba uma hayaan dalkan inay ku noolaadaan qaarkood waxay ku dhahayaan ayagoo kula qabsamaayo dalkan waa la igu soo qabday in aan ku noolaado waxay ka tahay macnihii jes jes waxaana keenaya nigidjab guud ahaan ummadda soomaaliyeed haysta ama duqow ha ahaato ama haween haato ama ummadda soomaaliyeed oo dhan de haysata waana qofka amni xumaa aad dalka ka jirto boqolkiiba dee intaa aragteen ilaa lixdameeyo sababta taa maanta koonfurta soomaaliya marka aan ku noolnahay inta dawladdu ka taliso iyo inta oo qolooyinka kale ay ka taliyaan waa ogtahay inta kale la egyihiin maanta qofka dhalinyarada ah ee hididiilo sameeya bilaa sabab la-aan u dhimanaya qofkana dee maanta markii saaxiibkaa la dilo berdama saaxiibkaa la dilo berkusaxi saaxiibkaa la dilo qofka afaraad oo aad tilanaysa in la dilo waa adiga markaas waxaa dhalinyaradu ay ka fikirayaan inaysan dabdalka niyadba aysan uhayn wuxuu isma oranayo qofkan waktiguu leeyahay adigana waktigaa leedahay maanta soomaaliya xaqiiqatan meel noo dhaata ma heleyno tusaale ahaan qofka dhalinyarada ah dibadda markuu tago wuxuu ogol yahay waiter inuu noqdo wuxuu ogol yahay in uu qof waayeel ah xanaaneeyo wuxuu ogol yahay ilmo inuu hayo wuxuu ogol yahay wax walba etooda oo maanta soomaaliya markuu joogo liidasho u arkay laakiin dalka asoo jooga oo dhigri haysta saddex boqol oo maanta waytirnima ku qaadato guriga hooyada adoo fadhiisa way kuu dhaantaa xaqiiqatan marka dalku dadka uma baahna dalkan inay ku noolaadaan dhammaantood waxay ka weyfkaraan sida dibadda ay u aadi lahaayeen arrinta kale shaqo xumo baxsanaa jirto shaqo xumadii waxaa soo hoosgelaya qabiilkii four point five wax ku qabsanaa waa ogtaa maanta intixaana hay soo dhejinaysa ama dawlad soo dhejinaysa waxay leeyihiin positionkaas ha loo tartamo dawladdu way ogtahay positionkan qabiilka iska leh waayo four point five wax lagu soo qabsaday hay-aduhuna waa sidaasoo kale oo four point five ay dadka wax ku siiyaan ayagoo awoodo inay dhahaan qabiil hebel oo istoo sharaxa aniga wax caadiga u arkaa in la dhaho in dadka degan guriga aan laga soo wadan rabin dhalinyaradan maanta digri waa laga gudbay dhalinyarada boqolkiiba toddobaatan masteray wada haystaan haddii la dhaho positionkan qabiil hebela iska lahaa istoo sharaxo jaanis wax u heli lahaa qabiilkas ayadoo waxaa laga yaabaa qofka qabiilkaas ah inta laga tago qofka aqoonta lahaa in qof aan aqoonba lahayn oo maanta soo aboobo sheegay combyuutarka garaaci karin ama shaqo loo dirsada aan qori karin yaa la keenayaa boosishinka marka shaqo xumada sababo badana aa ku hayso tusaale ahaan marka uu siyaasi reerkooda uu meesha boosishinka uu joogo qofkaas dadka badanaa way iskala dhintaan dadka dadka madaxda ah dhalaan ama qaraabada la ah badanaa waxuma bartaan waayo waxay isku heleenaya hebel hebela adeerkaya lagu leeyahay waayo waana runa markaas iibka yirsid adiga maanta afarta sano jaamacadda usii socotay kuruma gurigooda ku dhex ciyaaraya laando laakiin asaga fursada wuxuu u helayaa inuu position kasto dadku marka madax ma wada ahan janisna uma wada helayaan inay positionada ay rabaan ay tagaan xafda ilaahay inta oogu daray quud oogu daray helama sheeg laakiin intooda kale kale waxa ugu badan ee runtii anaga laf dhabarno ah waa amniga amnigana ani sida aan qabo waa ka wada shaqayn karna laakiin anaga dhan raali kama wadanhin inaan amnigaas ka wada shaqeyno caqabada marka anagaa gacantanaada ku keensana saa isleeyahay aniga raadiyaha himilo f m boqol laba dhibic shan megahartis ayaad naga maqlaysaan barnaamijka kaswadaag ayaadna dhagaysanaysaan oo aan toddobaadkan kaga hadlayno caqabadaha ay wajahayaan dhalinteenna iyo fursadaha horyaala waxaa ila falaqaynaya martina ku ah yaxyo sigane oo dhalinta muqdisho ka mid a kaafiye gaani oo reer kismaayo ah iyo cabdulqaadir xasan oo ka mid ah dhalinta ku dhaqan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waan isku soo laaban doonaa daqiiqado kadib balse marka raadiyaha himilo f m boqol laba dhibic shan megahartis ayaad naga maqlaysaan barnaamijka kaswadaag ayaadna dhagaysanaysaan oo aan toddobaadkan kaga hadlayno caqabadaha ay wajahayaan dhalinteenna iyo fursadaha horyaala waxaa ila falaqaynaya martina ku ah yaxyo sigane oo dhalinta muqdisho ka mid a kaafiye gaani oo reer kismaayo ah iyo cabdulqaadir xasan oo ka mid ah dhalinta ku dhaqan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waan isku soo laaban doonaa daqiiqado kadib balse marka waa tahay isku soo noqod wanaagsan aan dib ugu laabano martideenna caqabadaha guud iyo mashaakilka dhalinyaradu ay wajahayaan ayaad tilmaamteen oo tahriibka uu qeyb ka yahay shaqo la-aanta dhalinyarada xirfad la-aanta haysata marka deegaano kala duwan ayaad joogtaan caqabadahaasi iyo mashaakilkaasi ma ka wada siman yihiin dhalinyarada soomaaliyeed mase deegaanada qaar waa ay ku kala badan yihiin aan markan ka bilaabo yaxyo sigano oo oo muqdisho jooga
walaala waa mahadsan tahay horta caqabaduhu si guud waxaan is leeyahay dhulka soomaalida oo dhan way saameynaysaa si gaara haddaan kaga hadlo muqdisho ama gobolka banaadir aan joogo waxaa laga yaaba walaalaha gaalkacyo walaalkii kasoo hadlay iyo walaashii kaafiya ee kismaayo kasoo hadlaysa waxaa laga yaaba inay yimaadeen muqdisho muqdisho waa hal waa halbeega ummadda soomaaliyeed budbigeedii u tahay waa astaantii jiritaanka dowladnimada iyo caasimadii ummadda ay kusoo wada hiranayeen boqolaal opportunity aa jirta laakiin jaanisyada jira ama waxyaalaha jira waxaad arkaysaa walaalo qofkii dhalinyarada ahaa in la yidhahdo xifrad ma garanaysaa jaamacadu kasoo baxay baj holler waaye ama master waaye xifrad ma laha waxaan garanayaa nin ka mid ah saaxiibaday oo isaga double master ah inuu hadda ka shaqeeyo dawaal qofku waxaa arkaysaa marka hadduusan qofku aqoonta aada haysato kaafi aadaata sheegtay qofka haddii uu xifradiisa aqoontiisa iyo xifradiisa ay isla socdaan haddii uu waxbarashadiisii wax ku helo waa alxamdulilah haddii uu ku waayo waxaa la rabaa in uu xifradiisa ku shaqaysto si ay beri janis ugu noqoto erka uu u rabo inuu gaaro uu gaari kara ase isgaarsiin kara qofka caqbadahan soo sheego dhan bulsho way ka jiraan gobolka banaadir way ka jiraan gobol kastoo soomaaliyana way ka jiraan sidaa laakiin ha lagu kala badnaado oo muqdisho ummadii oo dhana u timid ummadii oo dhan baa usoo hirata ummadii oo dhan baa u jaanis istimaada oo qabiil kasta leh marka oo ajaanib leh oo aan ognahay marka muqdisho waaba xadkooda ka baxsan taha misleeyahaba gobolada kale way kaga culeys badan taha misleeyahaba
gobolada kalena akhyaarta joogta ayaa halbeegooda inoo sheegi doona cabdulqaadir oo gaalkacyo joogaan soo dhaweynaya cabdulqaadir oo caqabadaha iyo mashaakilaadka ay dhalinyarada soomaaliyeed wajahayaan ma laga wada siman yahay markaad u fiirsato ee dhalinta gaalkacyo
walaal saadi waa mahadsan tahay runtii aniga aragtidayda waxaan is leeyahay waa laga wada siman yahay laakiin kala duwanaanshaa jira saale markii la joogo caasimadii caasimadu way baaxad weyn tahay waa qarankii dhamaada jooga waa opportunitieskeedu badan yahay inkastoo ay lafteeda graduation iyo in hebelkan wax lagu kala qaato ha yeeshee waxaan is leeyahay caasimadu way ka opportunity badan tahay gobolada dhabtii aniga muqdisho waan joogi jiray gobollo badan oo soomaaliyana waa soo maray waana kala garanayaa markii aan aniga su-aashaan udaadego fursada yani ama caqabadaha oo haystaa dhalinyarada runtii waa laga siman yahay haba loo kala badnaado tuulooyinka ama gobolada waa las yaqaanaa dad yar baa joogaan waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo in hebel oo reer hebel oo cid yar ah waxba yaa la sinyay asagoo shahaadadii wax lagu dhigaya aragnay ee xafiis hebel buu shahaadinayay ha laga joojiyo laakiin markii la eego caasimada dalka taas inta badan kama jirto because dadkeed ma wada shaqaanaanba oo waa dad bulshooyin kala duwan sidoo kaleto caqabadahanu waa caqabado dee soomaaliya in badan sidii loo sameeyey sameeyeyba nidaamkan four point five-ka ama yacni nidaamkan gobolaysiga caqabada soo siyaadiyey dhalinyarada soomaaliya ay la kulmayeen aanad filaynin xilligan dhalinyaradu in ayagu intay gelishaan oo u istaagaan sidii uga bixi lahaayeen oo u midoobaan maahane si kaleto oo looga bixi karana jirnin intii nidaamkan four point five ama federalism u jiro way soona noqonayaan caqabadaha dhalinyarada haysta iyo xuquuqa
markan kaafiyaan soo dhaweynayaa kaafiya markaad fiiriso caqabadaha ay tiimku sheegeen qaarkoodna aada adiga sheegtay oo ay dhalinta soomaaliyeed wajahayaan ma mid laga wada siman yahaa mise waxaa jiri karo waxyaabo iyaga u gaar ah dhalinta kismaayo oo aada adiga nagala joogto hadda
horta mar walbeeto deegaankay ku xiran tahay tusaale ahaan caasimaduhu mar walba waa ka buuq badan yihin gobolada kale tusaale ahaan kismaayo gobol ay caasimada u tahay waxaa laga yaabaa asmada doble iyo qooqaani iyo dhalinyarada joogo naga fursid badan yihiin waayo caasimada dadka waxbartay dhanaa dhooban way adagta horta qof markuu waxbarto inuu deegaankiisa ku laabto wax ah aad u adag waayo ilbaxnimo iyo wax aanan marmarka qaarkood la fahmaynin qaataan oo leeyihiin gobolku ama deegaanka aad joogo horumar ma lahan laakiin shaksiyadda qofka asaa ishorumariyo sida caadiga ah marka caasimada mar walbeto way ka buuq badan tahay deegaanada kale tusaale ahaan muqdisho iyo garoowe iyo kismaayo maanta isku fursad ma aha waxaa laga yaabaa dhalinyarada muqdisho joogay inay kismaayo ka fursad badan yihiin kuwa kismaayo maanta joogana inay ka fursad badan yihiin dadka dhoobley jooga ama asmadood jooga mar walba marka waxay ku xiran tahay deegaanka meesha caasimada u ah tusaale ahaan garbaharey maanta dhalinyarada joogtaayay way ka fursad badan yihiin kuwa buurdhuga joogo waayo kuwa buurdhu waa fursad badan hadduu wax soo bartay maanta oo buurdhuga uu ku laabto fursaduu haystaa waayo waxaa aada u yar qofka dhalinyarada ah sidiisaba inuu deegaanku ka imaado uu aqoonta kuga laabto waana fahmi la-ah mar walbeeto waa iyo dadka dhalinyaradu aysan deegaankooda ugu laaban arkay gabadh midwife baratay oo caasimada ka shaqaynaysa tusaalahaan muqdisho in ay ka shaqayso waxaa uga fursad badnaan lahaa hadday maanta ceelbuur ay joogi lahayd oo laga yaabo ceelbuur inuu ku yaryahay hooyada waxbaratay ee midwife-ka ah laakiin ayada hadday halkas tagi lahayd dadkuna caafimaad uu heli lahaa ayadana shaqo abuura heli lahayd qofkii dhaqaalaha barta maanta hadduu intuu lacag yar intuu qaato maanta saddex kun qofka markuu joogo waxba uma qabto laakiin qofka deegaan kale joogo diinsoor qofka markuu maanta joogo fursaday u tahay in yar oo saddex kunoo doora maanta inuu ganacsiga ku furto asna farsamay u tahay dadkana dee way ka faa'iidaysanayaan marka dhalinyarada soomaaliya badanaa way way way way way way ka adka way ku adag tahay inay deegaankooda ku laabtaan gu shidan dabkaygu baxaay hurdadu noqdaygu shidan damqashada dareenkan dibna hayga ruuga
waa hagaag guud ahaan dhegaystayaal toddobaadkan intaa ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka kaswadaag qaybtii koowaad ee dood aannu kaga hadlaynay caqabadaha ay wajahayaan dhallinyarada soomaaliyeed iyo fursadaha horyaala oo ay marti ku ahaayeen yaxye sigane oo ka mid ah dhalinta ku nool caasimadda muqdisho kaafiyo gaani oo ka mid ah dhalinta kismaayo ku nool iyo cabdulqaadir xasan oo ku nool magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waan uga mahadcelinayaa wakhtigooda qaaliga ah oo ay nala wadaageen intaan dib uu kulmi doonno qaybta labaad ee doodeenna nabadgelyo
xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday ka habsanay dunidu inaga u dambayni